bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kula wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka ah afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuura soo uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habee wanaagsan ayaanu hawada idinka leenahay akhyaartana dhegaysata caawa waa habeenimo axadda ay sii baxayso isniin ayaa soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay sagaalka bisha afaraad abriil sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadaanu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doono faahfaahina ka soo baxayo khasaare dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay tiro madaafiica oo caawa kusoo dhacay qeybo ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa tirada madaafiicda ah ee caawa mar qura laga maqlay degmooyinka gobolka iyo khasaaraha kala duwan ee isugu jira dhimashadeeda dhaawaca ee ka dhashay weerarka ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kale oo aad caawa ku dhegeysan doontaan barnaamijka wareegga wararka waxaa ka mid noqon doona maamulka degmada kaaraan uu sheegay in ay wadahadal la furayaan koox dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dhallinyarada ciyaalweerada gudaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa maamulka gobolka waa maamulka degmada kaaraan oo maanta la fariistay tiradaasi dhallinyarada ah iyo guddoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan oo caawa warbaahinta dalsan kaga waramay qorshaha cusub oo ku aadan la kulanka dhallinyarada ku eedeysan inay ka mid yihiin dhallinyarada ciyaalweerada ee ka qayb qaata qalqalgelinta amniga degmada kaaraan caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka wareegga wararka waxaad caawa ku dhegeysan doontaan hadduu rabiidmo xukuumadda soomaaliya oo soo saartay xeerka xakameynta hubka caasimadda kaasi oo lagu sugayo amniga magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadeena kale hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doona golaha ee katashiga gobolada isisi khaatuma oo soo saaray go-aano markaasi ay ku mamnuuceen isku socodka ganacsiga ee dhulka somalilan iyo weliba gobolada kale ee sool iyo sanaag caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa warkaasi kasoo yeeray ama warmurjeedka kasoo baxay kadib kulan ay ku yeesheen magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool isla mida waxaan idiin soo gudbin doonaa faahfaahina kasoo baxayo dagaal ciidamo ka tirsan kuwa ethoobiya oo qeybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ee admis kuwaasi iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo dagaal uu ku dhex maray xudur caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobadaas wixii nagu soo kordhay intaenu wareegga ku guda jirno ayaad kaga bogan doontaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho waa farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosinaa infajigan ayaa laga rabaa
Thank you.
dhegaystayaal habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegaysanaysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megahertis fmkaas oo ay naga maqli karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale oo fm ku gaaro qaybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareega ayaanu caawa hambaqaadi doonaa waxaan ku bilaabayaa wararka la xiriira tiro hoobiyaal ah oo caawa kusoo dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho islamarkaasina ay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimashiya dhaawac faahfaahin ayaa ka soo baxayo maqribnimadii caawa tiro hoobiyaal ah oo lagu garaacay qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan ee markaasi degmooyin ka dhaca hareeraha madaxtooyada soomaaliya ugu yaraan ilaa iyo shan hoobiye ayaa mar qura la maqlay islamarkaasina ku dhacay aagga degmooyinka warta nabadda iyo boondheere gaar ahaan meel markaasi aan sidaasi kaga fogeen villa soomaaliya inta la xaqiijiyay ilaa iyo laba ka mid ah ilaalada wasiirka batroolka soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed ayaa la sheegay inay ku dhinteen hoobiyaashaasi si gaar ah ugu dhacay gurigiisa oo ku yaallo xeendaabka madaxtooyada soomaaliya wasiir cabdirasaaq waxaa la sheegay inuu ka badbaaday hoobiyaashaasi kusoo dhacay gurigiisa iyadoona ilaa wareeda dhinaca amniga ah ay xaqiijiyeen in hoobiyaashaasi lagu garaacay aagga madaxtooyadu ay dhaliyeen khasaarahaasi isugu jiro dhimashada ee dhaawaca dagaalamayaasha al-shabaab ayaa had iyo goobraa la sheegta mas-uuliyadda weeraradaasi madaafiicda ah ee ka dhaca had iyo goorale magaalada muqdisho ee caasimadda dalka lama shaacin ilaa iyo xilligan halka uu ahaa bartilmaameedka saxda ah ee tiradaasi hoobiyaasha ah ee maqribnimadii caawa kadib mar qura si weyn looga maqlay guud ahaan caasimadda habeen ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale qaybo ka mid a magaalada muqdisho ee laga maqlay jug xoogan islamarkaasina markii dambe hay-adaha ammaanku ay sheegeen inay ahaayeen hoobo- hoobiyaal dheemish ah oo la doonayay in lagu qalqalgeliyo amniga caasimadda maalmihii ugu dambeeyey ayay waxay noqotay wax iska caadi ah in marka magaalada muqdisho inta ugu badan degmooyinka gobolka sidaan oo kale l- laga maqlo ama lagu soo garaaco tiro hoobiyaal ah inkastoo ilaa iyo xilligan dhacdadii ugu dambeysay hay-adaha amnigu aanay faahfaahin ka bixin dhinaca kaleetana xukuumadda soomaaliya waxa ay maanta soo saartay islamarkaasina ay soo bandhigtay xeerka xakameynta hubka caasimadda iyada oo wasiiru dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka soomaaliya warfideenada kula hadlay magaalada muqdisho uu shaaciyey in mas-uuliyiinta hay-adaha dowladda laga doonayo in ay u hoggaansamaan sharcigan ama xeerkan lagu xakameynayo hubka caasimadda waxaana maanta warbaahinta ula hadlay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maruu la hadlayay warbaahinta uu yidhaahday
wixii laga bilaabo sh- ee, muxuu ahaa maalintii la ansixiyey ilaa hadda sharcigu waa dhaqangal waxaana u xil saaran inay dhaqangeliyaan hay-adaha dawladda xeerka xakamaynta ee, hubka caasimadda iyadoo laga anba qaadaya go'aankii golaha wasiirada ee soo baxay lixdii bishan abril laba kun iyo labaatan iyo saddex ee xeerka xakamaynta hubka caasimadda waxaa dowladda federaalka soomaaliya ay shacabka la wadaagaysaa faahfaahin ku saabsan xeerkan muhiimka ah ujeeddada laga leeyahay xeerkan ayaa ah in la iswaafajiyo xaqa dastuuriga ah ee bulshada caasimaddu u leedahay xasillooni iyo nabad ay u helaan naftooda sidaasi darteed waxaan halkan idinkula wadaagaynaa nuxurka xeerkan oo u dhigan sidan soo socota kow waxaa reeban oo la mamnuucay in magaalada dhexda dhexdeeda lagu wato hubka culus sida gaadiidka ciidanka ee qori ku xiran yahay b qoriga sabanka ama baasuuke r b g c qoriga dabajeexa b k m labo waxaa la mamnuucay in cid aan dawladda ahayni keensato hub gaadiid ciidan siiba gaadiidka loo yaqaan cabdibilaha iyo dirayska ciidanka saddex gaadiidkan iyo hubkan la mamnuucay waxaa waxaa magaalada lagu dhex wadan karaa oo keliya markay adeegsanayaan ciidan howlgal idman ku jira afar dhammaan hubka iyo gaadiidka ciidan ee la qabto iyadoo aan ruqsad loo haysan ama xadgudub ku ah xeerkan waa lala wareegayaa waxaanu noqonayaa hanti dowladeed shan diiwaangelinta iyo bixinta ruqsadda ruqsadda ilaalada waxaa u xil saaran wasaaradda amniga gudaha lix waxaa reeban cid aan ahayn ciidamada u xil saaran sugidda amniga caasimadda in hub aan ruqsad lahayn ay magaalada ku dhex wataan toddoba ciidamada ilaalada ee haysta ruqsadda marka ay shaqada ku jiraan waa inay wataan labiska ciidanka ay ka tirsan yihiin siddeed ciidamada sugaya amniga bara ilaaleedka checkpointyada waa inay u turaan bulshada adeegsanaysa waddooyinka si wanaagsanna ula dhaqmaan sidoo kalena ay mas-uuliyiinta waddooyinka adeegsanaya siiyaan tixgelintooda iyo mudnaantooda sagaal mas-uuliyiinta iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee waddooyinka adeegsanaya waa inay u hoggaansamaan ayna dhowraan eh, farriinta iyo tilmaamaha ciidamada sugaya amniga caasimadda isla markaana ay u fududeeyaan gudashada waajibaadkooda shaqo toban ciidamada haysta ruqsadda waxaa la farayaa inay waddooyinka u adeegsadaan si waafaqsan sharciga nabadgelyada waddooyinka toban iyo kow dhammaan hubka fudud ee loogu talagalay ilaalada madaxda difaaca nafta iyo hantida sida bistooladaha noocyadooda kala duwan qoriga AK47 iyo qoryaha noociisa ahba waa in la diiwaan geliyaa toban iyo laba waxaa reeban in hub lagu dhex rido magaalada xilli kasta oo ay tahay haddii ay jirto dabrid tijaabo hubka ah waa in ciidanku ay bixiyaan ogeysiin saacada ka hor toban iyo saddex cid kasta oo ku xadgudubta qodobada xeerkan waxaa lala tiigsanayaa xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida toban iyo afar wasaaradda amniga gudaha waxay soo saari waxay soo saaraysaa markii loo baahdo habraac faahfaahinaya arrimaha kor ku xusan ee qodobada xeerkan xeerkan wuxuu dhaqan qalay lixdii bisha abril markii ay ansixiyeen golaha wasiirada waxaa la farayaa dhammaan hay-adaha eh, kuda ku shaqada leh mas-uuliyiinta iyo shacabku inay u hoggaansamaan
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray waddada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahaay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobil internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho Salka waan dhigtay hayee barsooda.
super sayn maqashay sancadood ma taqaan Sadarku muuqda uma baahna su'aalo super sayntayadooda Soomaaliha u codaysay.
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay super sayn baad ka heshaa Inagoon kala saarin ama aan kala soocin super sayn shaqadooda Soomaalida u riyaaqday.
shirkadda supersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsi
waa hagaag dhegeystayaal habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsana magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysaneysaan muujadda hirka dherarkeedu yahay sagaashan iyo kow dhibic shan megahertz oo ay naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir weliba gobolada kale fm ku gaaro qeybaha kale ee barnaamijka ayaanu sii ambaqaadi doonaa iyo markaan haddii aanu fiirino maamulka degmada kaaraan ayaa maanta waxa ay kulan isugu yeereen tiro dhalinyaro ah kuwaasi oo la sheegay inay ka mid ahayeen dhalinyarada ciyaal weerada ee gudaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir maamulka degmada ayaa wadahadal la fulay dhalinyarada si baa la yidhaahday markaa ay uga wada shaqeeyaan hay-adaha amniga nabadgelyada magaalada iyo sida iyaga dhexdooda heshiis loo dhexdhigi lahaa gudoomiyaha maamulka degmada kaaraan ee gobolka banaadir abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan oo cawa dalsan u waramay ayaa ka waramaya wadahadalladan ay la furayaan dhallinyarada la sheegay inay yihiin kuwa ciyaal weerada ah ee gudaha degmada kaaraan ka howlgala
bismillahi raxmaan raxiim wasalaama marka ugu horeyso hawshaas waa mid ilaahay subxaana watacaala ay oo noo guuleeyey mahaddeeda ilaahay ka sugoonay ilada madaxda sare waana kaga naga mahadcelina adigu sidaad arkaysay dalkaan deegaanka degan waa wax badan oo qaldanaa maaragtay uun ka jiray qaladaadkan insha allahu tacaala inay maaragtay uun wadahadal iyo muxuu ahaay sheeg iyo nidaamka sharcigaaba lagu xaleeya insha allah gudoomiye adigoon dul marin oo sii faahfaahinaya dhalinyarada aad u yeerteen maanta oo garoonka qoob dooro ee degmada kaaran aad kula kulantay maxay ahaayeen
waxay ahaayeen dadkii maaragtay awsag deegaankan maaragtay dhibaatada ka waday waxaanan uyi qayb kamid ay ahaayeen ma wada ehaynin qaybtaasuna waxa waayo ilaahay amada iskale ciidamada qaranka iyo muxuu ahaay iyo maamulka marka ay isugu tageen oo culeysyo badan la saaray kadib waxaa dhacday in ay maaragtay la soo xiriiraan maamulka yidhaahdaanna muxuu ahaay anagu intaanu qaladaada aan ku jirnaa waxaa ka jirana deegaankana maaragtay sheeg waa inaan qaldanna waa ogaan waa ciyaal weeradii miyaa
wallaahi waa dhalinyaro isku dar oo da- dabcan een, maaragtay xaqa iyo baadilka isku mid ah ee arkeen in aan maanta waxaa sii socda lagu sii jiri karin waa gartay waa waa xaqa dadkii dhibaatada waday yaa tilmaantay waa ciyaal weeradii soomaha guddoomiya oo soo hanuunay oo raba inay dhibka ummadda ka daayaan sida hadalkaa ka muuqata
aad iyo aad waa waxa weeye een, dabcan haddii awoodda ciidan deegaankii dowladda aan ka codsanay ee dowladda aan uga mahad celiyaynaa marka ugu horeyso madaxda sare ee qaranka iyo guddoomiyaha gobolka ay maaragtay qaralaha siiye ee awooddii maaragtay aan baahida degmadan kaaran ka jirtay in la xaliyo laisku day wax kastana xalka uu ku dhex jira iyo awooddaas ciidanka uu ku dhex jira Hor- horjoogayaashoodii miyaa waxa aad u yeerteen galabta oo goobta qayb ka mida waayo qayb ka mid ah maamulka lasoo xiriireen walahadalaan u furnay haddana waa bilow maxaad ku wada hadasheen marka ood isu sheegteen oo ballanqaadyo miyaa jira
wax ballanqaadyo gooniya ma jiraan waxaa jiro in maaragtay ay sheeg ay dhibaatada cid kasta oo dhibaato wado in gurigeeda iyo muxuu ahay il isla xisaabtan iyo meel ay ku baxsaysa aysan jirin haddana aa loo fidiyey maanta laga bilaabo wixii hadda ka horreeyey inaan cid dambi lagu oogeynin hadday laakiin balaayada sii socotaa saacadahaas haydaha amniga ay u madax bannaan yihiin guryaha lagala bixi doono dad mas-uuliyiina miyaa marka la socday iyaga oo waday eh, mar haddii dad la raadsanaya oo dhibaatooyin geysta ay ahaayeen mise keligooda idin yimaadeen iyo horjoogayaashoodii ma qayb egees garteen waayo dadka isku wada mid maaha dadna waa bahasha way ku fogaadeen dadna heer dhexay joogaan hadda waxaan la kulmay waa dadkii heerka dhexe ahay oo bahashu aysan maaragtay aan la tegin dadka ay la tagtaan waxaan rajaynaynaa in hayadaha amniga gacantooda geli doonaan haddii la yidhaahdo kuwo booliisku ay magacyadooda shaaciyeen oo la raadinayay oo la sheegay inay dembiyo galeen sida hadalka loo dhigaa ku jiray kuwaasi ma ka mid ahayn kuwa idin yimid
wallahi kuwaas weli lama kulmin markaan helnana insha allahu tacaala waxay noqonaysaa waana laga gaari doonaa haddii la yidhaahdo waayahay goobta laftaydu waa joogay inkastoo la diiday in muuqaala la duubo Een, eh, marka rag waxaan arkayay laftoodu qoryo wata eh, oon ciidanka ahayn ma iyagay ilaalinayeen oo la socdeen maya maya maya raggaas ciidankay kamid ahaayeen Eh, muxuu ahay qabanqaabada iyo hawsha lasoo qabanayay iyo waxa laga shaqaynayay garabka siinayeen maamulka kaana mid maahan raggaas waxay ahaayeen rag la yaqaan oo ciidamada qaranka ka tirsan oo amni darada kasoo iyagu ma hubaysnaayeen marka kuwan galabta idin yimid mindiyo iyo wax ma wateen ma ogna waxa hubaysaa meesha wisaafyada oo daraakiil kamid ay ahaayeen guddoomiye tiradooda meeqay ahayd
wallahi lama soo koobi karo eh, ragga eh, dhalinyarada ma sheegaysa mise ciidanka dhalinyarada dhalinyarada
waa dhalinyarada waa badnaayeen wax dhowr boqol ay gaarayeen laakiin walaalalka waa bilaaw ka- dhamaystirkana waa dhamaystirkana waa kusoo waa- waa kula soo wadaagaynaa insha allah waayo ugu dambayntii eh, degmooyinka cirifyada magaalada muqdisho ku yaala oo dhan ayaa ciyaalwaradu ay saameeyeen Eh, inkastoo degmadan aad guddoomiyaha ka tahayna meelaha sida gaarka farta loogu taago ay ka mid ahayd hawshan lala xaajoonayo dhallinyaradan dhibaatada wada aad sheegayso ma degmooyinka cirifyada magaalada ku yaalo dhan ay ka socdaan ay ka socotaa hawshu mise waa adiga keliya bilaabay iyo degmadaada howlgallada waan u dhannahay waana wada socdaan sida qaybta baryaan ka warqaba aniga waana socotaa insha allahu tacaala asbuucaana waa soo gebagaboobaysaa oo waxa waaye indharumay ku hoyaan ilmana hooyadooda layidhi haddii qaranku inuu maaragtay ay sheeg amarka eh, madaxweynaha jumhuuriyadda hada waa dhegaysanaysa dabcan waa la socotaa awaamiirtaasaana qaadanay cid walba oo mas-uuliyad saaranna waajibkeeda inay gudataan rajaynayna insha allah waa mahadsan tahay mudane guddoomiye
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan weli barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsane muqdisho ayaanu ku guda jirnaaye markan haddii aanu fiirno warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada milatariga ethoobiya iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo maanta ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka baay dagaalkaas oo dhaliya khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashiya dhaawac dagaalkan ayaa ahaa mid xoogan waxaana uu yimaaday ka gadaal markii dagaalamayaal la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ay weerar ay ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa ethoobiya kuwaasi oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta soomaaliya ee magacooda loo soo gaabiyo admis ilwareedyo kala duwan ayaa xaqiijiyeen dagaalkaasi uu ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho dhaawac mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka baay iyo midka degmada xudur oo aanu la xiriirin ayaana noo suuro gelin inaanu caawa qadka ku helno hase yeeshee wararka ayaa sheegayo in ciidamada etoobiya kadib weerarkan ay soo qaadeen dagaalamayaasha ka tirsan al-shabaab iyaguna ay fuliyeen ee, howlgallo oo ay kaga jawaabayaan weerarkaasi weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaane markaan haddii aanu fiirino golaha dhaqanka aan idhahdee golaha ay ka tashiga gobollada sisiya khaatuma ayaa soo saaray go'aano oo ay ku mamnuuceen isu socodka ganacsiga somalilan iyo weliba gobollada sool iyo sanaag sida maanta warbaahinta ay la wadaageen xubno ka mid ah golaha ay ka tashiga ee s s c khaatuma oo warfideennada la hadlay
soomaaliyeed ee galbeedka u- een, ga- ka ganacsada waxaa lala socodsiinayaa inaanay hantidooda iska khasaarayn ha iska khasaaraynina inta ka horeysa ciddii shan iyo tobanka bisha sidaa warka lagu jeediyey cid waliba ha ka faa'iidaysato muddada gaaban ee ad allaale hay-addii ka imanaysa min kismaayo ugu shishaysa ilaa iyo boosaaso inta igu baallayso dalka soomaaliya wixii ka imanaya waa ay ka howlgeli karaan laakiin degaamada hargeysa burco berbera gebiley iyo boorame hay-adaha fadhigoodu yahay ma imaan karaan degaanka الحمد لله والسلام لله ثم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا halkani waa xafiiska guddida soddon iyo saddexda ee ssc khaatumo ee magaalada lascaanood ummadda soomaaliyeed waxaanu halkan uga soo jeedinaynaa amar ka soo baxay guddiga wuxuuna u dhigan yahay sidan soo socota ku socotaa dhammaan ciddii ay khusayso ujeeddo amar lagu joojinayo dhammaan ganacsiga ka dhexeeya ssc khaatuma iyo maamulka somalilan markaannu aragnay duulaanka iyo dagaalka cadownimada ah ee maamulka somalilan ku soo qaaday dadkayaga iyo degaankayaga ssc khaatumo ayagoo aan tixgelinaynin islaamnimo soomaalinimo iyo derisnimo midnaba laga bilaabo shan iyo tobanka bisha afraad laba kun iyo labaatan iyo saddexda maamulka ssc khaatumo wuxuu joojiyey dhammaan ganacsigii ka dhexeeyey somalilan iyo ssc khaatumo sidaas darteed marka laga bilaabo taariikhda kor ku xusan waxaa reeban in wax ganacsi ahi nooga yimaado dhinaca maamulka somalilan sidoo kalena mid ku socdaa ka gudbo degaanada ssc khaatumo sidoo kale laamaha ammaanka ee ma- ee SSC ma- laamaha ammaanka ee maamulka ssc khaatumo waxaa la farayaa inay u diyaar garoobaan gudashada waajibkaas marka la waa hagaag dhegeystayaal guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo abmiro barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho anigoo cabduqaadir cismaan indho ayaa idinla socodsiinaya farsamadan waxa uu ahaa cabdiwahaab cabduqaadir tan iyo kulanti dambo nabadgelyo